horta waxaa ayaan darro ah inta baarlamaanka inta nimaadno xeerhoosaadkii kalfadhigii saddexaad oo xirmay xeerhoosaad inuusan baarlamaankan lahayn boqol iyo soddon iyo saddex xildhibaan oo cusubna ay joogaan ayaan darro weyn wey haddana inta baarlamaanka la yimaado xeerhoosaadkii laftirkiisii hortanada lagu jebiyo oo inta la yidhaahdo u codeeya ajandaha baarlamaanka intaan u codayno haddana la yidhaahdo wixii hadda a u codaysaan haddana waxba kama jiraan dad waaweyn oo xildhibaanaan nahay oo soo shaqeeyey oo dalkaa muddo ka shaqaynayey guddigan iyo guddoonku intayn ajandaha soo qorin inays arkaanay ahayd inay yidhaahdaan annagu ma diyaarsanin raalli hana laga ahaado haddii guddiga iyo marka dee baarlamaanka baarlamaanka dee horta xeeroosaadka in la fahmaa la rabaa xeeroosaadka waxaa waaye annaga iyo guddoonka waxana kala xakamaynaayo annaga iyo guddiyada aan shaqada u dirsanay waxana kala xakamaynaayo qaabka aan u dhaqmayno saa isu ixtiraamayno ixtiraam xumo tii ugu weyneeda aniga maanta aan baarlamaankan ka dareemaya baarlamaan inta u codeeyey ajandahan aan galno oo aan shaqayno oo soo kalahay haddana la leeyahay ma shaqaynaysaan hala kala tago waa ayaan daro oo haddana inta guddoomiye ku-xeenkeenni kood soo istaago uu eed intii joogtay eedaynayo uu leeyahay ma la imaanayo kan malya guddoomiye shaqadiinni waay idinkay ahayd ciddaan imaanin ah xafiiskiina uga qabsataan marka idaan golaha nala joogin shaqada aa qabanaysaanoo laydinka rabo waxaa waaye wixii halkan ka fuli waaye inaad ka shaqaysaan ma ahan inaa anagii intii annagii nimid inaad noo qudbaysaan oo meediyaha shacabka wax qaldan loo sheego oo la yidhaahdo xildhibaanadu waa kan xildhibaanadu waa kan sax ma ahan sax ma ahan shacabka soomaaliyeed qaladaan laga fahamsiinaya idinkii haddana oo shaqada lahaa oo qaladkiinni inaa annaga haddana nagu eedaysaan sax ma ah aniga waxaan qabaa xeeroosaadkan in laga doodo aan laga kala tegin shan haddaan ku harno ajandahan waa la ansixiye hajabinina idinka guddoonka ah hala wado ha laga doodo xeeroosaadki waa yaallaa qodobadan ha laga doodo guddiga nood ha qaataan waxaan u diyaarsanayn ayagaa yaqaana berigii dambe iyo maalinka dambe ha la yimaadaan laakiin sharci kale iyo wax kale kama doodi karno ilaa xeeroosaadkan meel la saaro waayo xeeroosaadkan maba naqaanaba s wax walba waxaa rabtaana noola soo kalahaysaan guddiyadan joogtada oo oo meelay awood ku leeyihiin aana aragna la leeyahay xeeroosaadkii ayagaa lagala tashtay waxbay ka bedeleen waxbay saxeen awoodda ayaa siiyey meeshaan waxaa waaye xerogeelay noqotay ma ahan meel baarlamaan ma ahan wixii baarlamaankan kala xakamayn lahaana xeeroosaadkan waaye xeeroosaadkan aan ka shaqayno guddoomiye aan ka shaqayno maantana shaqadiisa yaan la joojinna hala wado anigu waxaan talo kusoo jeedin lahaa kaas waay haddii kale idinkaa isdulmaaya annagaana dulmaysaan shacabka soomaaliyeedna maalin walba war aan sax ahayn oo beenaha loo gudbinaya ama xildhibaan halkaa istaago ha ka gudbiyo ama idinka guddoonka aa ka gudbisaan saxna maaha wasalaamu calaykum